su-aasha kooda doonayeen ku weydiye waxay tahay xogaya bal nooga waran xaalada haatan xisbiga wadan uu ku sugan yahay
walaahi xaalad aad iyo aad wanaagsan ayuu ku sugan yahay marba marka ka dambeysa marka ay soo dhowaato doorashadu xisbiyadu sida iska caadigaa way sii xoogeystaan abaabulkooda iyo dhismahooda iyo waayo waxaad ogtahay inay doorashadii ka harsan tahay muddo hal sana meelahaasa markaa de waktiba waktiga ka dambeeya waanay tahay inaan hawsheeda kordhino waanan kordhinay runtii aad baan markaa ayay xaaladda xisbiga ugu fiican tahay imaka aad i aad doorashooyinka waxaa ka horeeya arimihii diiwaangelinta sida tii rayidkahayd iyo tii doorashooyinka xisbi ahaan maxaad kala socotaan howlahaasi sida ay wax u socdaan maadaama ay xukuumaddu gacanta ku hayso
walaahi meel fiican bay marayaan ta-aadka annaga noo qusaysa xisbi ahaan waxa weeyaan waa ta codbixiyaha diiwaangelinta codbixiyaha waxaanu si dhow uga wada shaqaynaynay saddexda xisbi iyo wasaaradda arrimaha gudaha ilaa madaxweynaha roolkiisa ka qaatay oo warqadii commitment letarka ahayd ee laynagu aamini lahaa deeqbixiyayaashu inay naga caawiyaan isna saxeexay commishinka doorashooyinka oo hawsha ugu weyn iyaguna leh waa la bixiyey qandaraaskii ciddii ku guulaysatay waa la sheegay moodalkii la qaadan lahaa ee diiwaangelintu habka ay u dhici lahayd waa laysla qaatay waxaynu sugnaaba waxa weyaan inay diiwaangelintii muddo laba bilood gudahooda diyaar garowgeedii iyo nidaamkeediiba bilaabma haddii la yidhahdo sida qorshaysan insha allah waana dhacaysaa si fiican inagu weli ku jirna su-aalihii dhinaca xisbiga saraakiishii sarsare xisbiga dibadaha ayay ku wada maqan yihiin bal nooga waran howlaha ay haatan ku foogan yihiin saraakiisha xisbiga ee dibadda ay ka wadaan waxaad ka ogtahay waa howlihii shaqee xisbiga weyaan waa iska caadi sidaad ogtahay xisbigu gudaha iyo dabadabade taageerayaal badan buu ku leeyahay wuu ka shaqeeyaa labadaba marka sida gudaha ahmiyadda loo siinayo ee gobolada loo booqanayo degmooyinka loo booqanayo ayay dee noqonaysaa in la wargeliyo oo laysa soo waraysto taageerayaasha xisbiga waktiga iyo dee maskaxda iyo hantidaba dee u horay xisbiga marka waa hawl shaqo iska caadiya si fiican su-aal taa ka gadisan haddaan ku weydiiyo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud siilaan iyo tobankii muddo toban cishaa waxauu safar ugu baxay gobollo ka tirsan dalka xisbi ahaan arrintaasi maxay idinla muuqatay
walaahi safar shaqo oo caadi ah ayay annaga xisbi ahaan noola muuqatay horta waxaan ka yar cudur daaranayaa war sidaasoo kale ahaayo shalitaan siiye hadhwanaag ayay qolo saxansaxan la yidhaayo itikitka saxaafadda aan aaminsanahayn meel kaga dhacayaan ayaa warkaa qaxitay oo warkii isagoo cod aho duuban oo ayuu hadhwanaag radio ku jira runtii dee itikitka saxaafadda waxa weeye qofka waxaad ka soo xigatay ama website kale kasoo xigo oo inaad wixii kood kalayso ood hadalkiisa saxda ahaa qorto weeyaan isla markaana aanad dee munaafaqadayna aad sida saxda ah u yidhi u qorto wuxuu yidhi inaad wada qorto ama dee aad ka wada dayso waxaan rajaynayaa inaad dariiqa fiicana saxaafaddu leeday mari doontaan waa wargeeska saxansaxa oo runtii kuwa animka halkan aan ka eedaynaya oo si qaldan oo dee wax badan ka dhex muuqdaan oo laga yaqirsada ay runtii wax u qoreen oo itikitka saxaafadda ka baxsan iyagaani sumcaddooda wax yeelaysaa dee qof qofka mar waa laga qori karaa wax laba jeer wax waa laga qori karaa laakiin waa inaad ka fikirtaa aayatiinka dambe iyo dee waxaagan waa dukaane sida wixii dee aad macmiishaada aad u hagaajsan lahayd runtii arrintaana waxaan jecelahay halkan saxaafadda inaan uga faa'idaysto website-kaaga oo halkan aan fariinta iyagana u gudbiyo haddaan usoo noqdo matalan madaxweynaha iyo safarkiisii aad weydiisay wallaahi waanu hambaliyayna annagu waxaanan u aragnaa inay tahay arrin wanaagsan safar shaqo un baanan oga arkayni laakiin waxa buunbuuniyey oo si kale ka dhigay isaga dadkii la socdiyey xukuumaddiisa ayaa si kale ka dhigo qaab waxay ka dhigeen aroos la galbinayo oo kale ayay ka dhigeen safarka madaxweynaha madaxweyne magaalooyinkii iyo tuulooyinkii laga soo doortay afar sano kabacdi ku noqday dee wax weyn oo la buunbuuniyo mahayne in laydhaha unbahad madaxweynuhu maanta halkaasu marayaa dadkaasuu la kulmay hawshaasuu qabtay waxa laakiin dee si kale oo aad moodaysa de inay waxoogaa yar ciladaynayaan oo ay xitaa madaxweynaha laftiisa wax ugu dhimayaan dadkii la socdayo ay mar walba leeyihiin sidiioo madaxweynaha inuu jiifo sariir ku hogayn oo kale ay leeyihiin waka hadda baalanayo wuu caafimaad qabaayo waka halkaa ordayo wuu caafimaad qabaayo waka gacmaha taagayo wuu caafimaad qabaayo labada kelmadood ay yidhaahdaanba midba caafimaadka madaxweynaha ku saabsanayd marka runtii waxay dadku isweydiinayaan war madaxweynaha dee xanuun kuma inaan ogeyn waxaan dowladdii iyo golihii wasiirada iyo dadkii raacay madaxweynaha xanuunkan ay hadal hayaanuni waa maxay oo taasina runtii anaga wax fajac nagu yar noqday bay ahayd laakiin guud ahaan safarka madaxweynaha waa waxa weeyaan waa anagu xanaamsanay inuu safar shaqo ahaa marka laga reebo matalan advantage disadvantage ba uu yeelanayaa faa'iidooyin iyo khasaaraba markaad hawl u dhaqaaqdo way yeelanaysaa anigu anuu aaminsan inay hawsha qof fiican ahayd haddana meelahan ka naqdayayeen sida anigu waxyaabaha ku soo baxay beriga sanaag oo kale meeluu maray mana mana wada marin runtii way fiican tahay madaxweynayaasha jamhuuriyadda somalilan inay maamulka ku fidiyaan xuduudaha somalilan marka madaxweynuhu meelo aan maamulkeenu si fiican uga jirin oo aynaan raad fiican ku lahayn ayuu booqday halkaasoo kale anagu xisbi ahaan iyo mucaaradka sida ucudoo kaleba waxaanu ka nidhi waxay ahayd dee maalin la tagaa waxba tari maysa in meeshii rigli lagu noqdo oo maamul ka jiro oo socda oo somalilandna laga dhiso runtii intaanu ku naqdinay intaasay ahayd iminkan aanu leenahay waananu ku celcelinaynaayee bariga sanaag dowladdu ha gaadho ciday nagama hortaagna ciidan laascaanood daahir yaala gaadhay oo ka saaray runtii way ka fududahay inaynu baran iyo iyo laas fadhi tagnaa waxaan aaminsanahay inaanay culays kii laascaanood ka badan inaanay inaanay nagu qaadanayn markaa dawladdu de halkaa raganimaha la timaado oo madaxweynuhu ha ku dhiisado maalin aynu tagnaynu kasoo noqonay waxba tari maysee haddaynaan meeshii ka tarinaynin de inuu inuu maamulkeeni gaadho oo doorashooyinka laga qaban karo oo waa taladeedu waa taa aad iyo aad gobolada bari inagoo weli ku jirna xiisada ayaa haatan kasoo maxay rahdaa kasoo ka abuurmay oo ku aadan dhinaca dhaqdhaqaaqiyo ciidan xisbi ahaan arrimaha maxaad kala socotaa de waxaanu kala soconnaa horta waxaanu garab taagannahay xukuumadda markay noqoto qarnimada somalilan xukuumaddaanu garab taagannahay markay noqoto difaaca dalka xukuumaddaanu garab taagannahay laakiin dee midada daabkeedii iyaga haya annaga waxay nooga baahan yihin waa hiil iyo hoob iyo cod bay nooga baahan yihiin waan runtii waan la garab taaganay markay qarnimada somalilan noqoto waxaanu doonaynaa waxa weeyaan xukuumadda ka rabnaa waxa weeye inay siyaasad cad oo dhab ah oo somalilan inay goboladaasi ka tirsan yihiin iyo degmooyinkaasi ay kula imanayso oo maamulka lagu gaadhsiinaya inay dowladdu la timaado waa intaa waxaanu ka doonayna si fiican xisbiga talada dalka haya oo tartan doorashana aad ku wada jirtaan waxaa muuqata shirweynihiisi inuu dib u dhacayo isqabqabsi badani uu jiro xisbi ahaan sidebaad u aragtaan arrinta maanta xisbiga kulmiya uu ku sugan yahay waxaan u aragnaa inay fashil iyo ceeb tahay dhawaana xisbulxaakimkiioo imkaaniyaad badan oo xisbiyada kale imanka haysan bu isagu haystaayo intaasaaba yar saacidiisa waxaanu aaminsannahay inuu tala ahaan iyo hoggaan ahaanba inuu beri hore baabi'i lahaa xisbiga kulmiya hadduu sida xisbiyada mucaaradka ahaan lahaa runtii kaalintii looga baahnaa ma taagna manuu buuxinin dhaliisha isaguna ma saarayne waa xisbigii xukuumadda oo xukuumaddaanu ku eedeynaynaa dhib kasta oo kulmiye dhexdiisa ka taagan hogaan kasta xisbiga kuma eedaynayno annagu xukuumaddaanu ku eedaynayna oonu aaminsannahay inay xisbiga kala faquuqday inay siyaasad dhexgelisay inay kala jeedisay madaxdii xisbiga iyo dadkii xisbiga ku midaysnaa runtii dimuquraadiyaddii somalilan ay ku faani jirtay iyo hanaankii geedi socodka dimuquraadiyaddana xisbiga kulmiye dhexdiisaa lagu gowracay cid walibana way ogtahay marka arrintaa aad iyo aad baan runtii uga xunay xisbihan si fiican waxaa jirta guddi u qaabilsan qaabilsanayd loodhan jiray guddida ansixinta xisbiyada qaranka oo runtii ahayd shaqadooda inay xisbiyada qaranka ku ilaaliyaan hirgelinta dimuqraadiyadda dhexdooda halkee ayay ku dambeysay guddidaasi ogaantiin ani wallaahi war kama hayo meel ay ku dambeeyeen nimankaasi runtii war fiican kama hayo laakiin way ahayd in la dabagalo xisbiyada qaranka sida xukuumadda loo ilaalinayo in loo ilaaliyo weeyaan kuwa mucaaradka ah iyo ka xukuumaddaba waxaanu aaminsannahay inuu shirweynaha xisbigu xisbigu doonaha ahaadee dhowr jeer dib u dhaca inay fashil ku tahay dimuqraadiyadda somalilan waxaanu ognahay inay matalan waxaad la socotaa berigii daahir riyaale ee dowladdiisii dhaliilaha iyo wanaaggeedaba de waxa weyan waa in la sheegaa meelaha ay ku wanaagsanayd waa layska wada garanayaa meelaha ay ku liidatay baa nimanka u socdaaye waxaa ka mid ahaayee matalan la aaminsan yahay sumcadda somalilan hoos u dhigtay muddo kordhimihii ku dhacayen doorashadii madaxtooyada oo runtii adduunku marka dib u dhac kugu yimaadaba iyagana tallaabay dib u qaadayaan adduunkaoo aaminkii lagugu qabay baa runtii aya kalsoonidiiba ayaa yaraanaysa sidaasoo kale weeyaanoo hadday shirweynayaasha xisbiyada dhexdoodu ay xilligii loogu talagalay dib u dhici waayeen indhaha caalamka o dhan waynahayaan saxaafadda intaa naga sheekaynaysa maalin baa laga celiyey jamaal cali xuseen gebileyo waa adiga arkay dee bankii muunba stageka isagoo golaha ammaanka taagan security councilka isagoo hor taagan ayuu ayuu kaga hadlay arrintaa marka waxay noo qarsooni ma jiraani dib u dhaca ku yimaada shirweyne xisbi mar iyo laba iyo saddex somalilan oo dhan buu ceeb ku noqonaya oo uu oo uu bar madow ku noqonaya dimuqraadiyaddii iyo hanaan geedi socodkii hanaanka dalka iyo dimuqraadiyaddii aad iyo aad anoo aad iyo aad kaaga mahad celina mustafa qodax xogayaha gud arrimaha gudaha xisbiga wadani waraysan gaarka aad siinaysa shabakada caalamiga somalia sprenews dot com ugu dambeyntii maxay tahay fariinta aad u soo jeedin si taageerayaasha xisbiga iyo guud ahaan shacabka reer somaliland
guud ahaan shacabka reer somalilan waxaan usoo jeedinayaa runtii dalkeenu meel wanaagsan buu marayaa oo waynu fiicannahay marka laynoo eego keyrkeen iyo jaararkeennaba aad baynu wanaagsannahay inay nabadda ilaaliyaan inay iskuduubnida ilaaliyaan inay ka shaqeeyaan sidii ay dalka uga dhici lahayd kuna dhiirigeliyaan rayigoogana muujiyaan sidii dalka rayigoodana ay si fiican u muujiyaan sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho xor ah oo xalaal ah xilligeedina ku dhacda xaqiiqatan taageerayaasheedana si gaara waan runtii hambalyeynayaa waan u mahadnaqayaa sida fiican ee ay xisbiga mar walba u taageeraan sida wanaagsan ee ay bilaa buuqa iyo bilaa kayrada ah ee runtii ay mucaaradka u yihiin aad iyo aad baan runtii usoo dhaweynaya aad aad aad baad mahadsantahay